بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلaalة في الناar waxaan ku soo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu fawsaan fawsaan waxaan soo gaarnay baabu اlqixati kan wuxuu baab yahay kabiirada xishood la-aanta oo qofku aanu sariig lahayn iyo sheekh iyo qowli llaahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi yastakfuuna kuwa munaafiqiinta ahi way isqarinayaan min annaasi dadkii way iska qarinayaan markay xumaanta iyo dembiyada ay la imaanayaan walaa yastakfuuna min allah allana iska qarin maayaan oo yaan war xun laynka sheegin wax noocaas oo kalea ay isleeyihiin oo dadkay iska qariyaan laakiin qalbigooda imaan la-aan ah marka alla ka xishoon maayaan wa huwa macahum walxaal huwa allana macahum uu la jirkooda uu yahay oo uu arkaayo marka alla waxba kama qarsoona waxay samaynayaan waxba alla kama qarsoona ciqaabtana isagaa hanta alle oo cadaabna u soo dedejin karaa marka meeshii ay ahayd inay allah ka yaabaan oo ay allah ka xishoodaan oo ay allah maaragtay iska qariyaan inay macaasi ku dhacaan iyo dad iska qarinayaan wa fi lbukhaariyi bukhaari waxaa ku taallay can abi mascuudin laga wariyey cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala alla alay slam ina mima adraka annaasu min kalaami اnnubuwati اluulaa idaa lam tastaxi faasnac maa shi'ta waxyaabihii dadku ay ka soo gaareen waxyaabihii dadku ay ka soo gaareen hadalkii nebinimada ee hore waxaa ka mid ah idaa lam tastaxi haddii aadan xishoonaynin faasnac maa shi'ta waxaa doonto samee ciqaabteeda waad la kulmaysaa shiikhu marku wuxuu yidhi sheekh fawsaan qixadu waa kelimad ku tusinaysa adadkaan oo qoobka kiisa adag yaa waqaax la yidhaahdaa waxaa lagu shabahay marka qofka xishood waxaa lagu shabahay qofka xishood ka yar markaasa waxaa la yidhaha waqixun bayinu lqixati walwaqaaxa manaa xishoodkiisii baa yar markaasuu wuxuu ku dhiiradaa waxyaabihii xumaa umana aaba yeelo macaasidii aayaddan waxay ku soo degtay buu leeyahy sheikhu munaafiqiinti oo alla uu maaragtay xaalkooda ka yidhi yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah dadkii bay iska qarinayaan allana iska qarin maayaan marka dembiyadoodii dadkii bay ka qarinayaan si dadku aanay u garanin allana iska ilaalin maayaan oo macaasidii waa ku dhiiranayaan markay dadka la joogaan wanaag iyo diin bay muujistaan haddii ay keli noqdaanna xaaraantiiyo xalaashadaan oo dembiyadii ku dhacaan sababto iyagu waxa ay daneeyaan waa uun dadka keliya ee alla danka ma laha munaafiqiinta tilmaantoodu waa taas waa sida alle uu ku tilmaamay wa idaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanna wa idaa khalow ilaa shayaadiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun haddii ay dadka mu'miniinta la kulmaan waxay yidhaahdaan annagu mu'miniin baa nahay haddii ay shayaadiintooda ay la keli noqdaanna waxay yidhaahdaan adinkaan idinla jirnaa ee muslimiinta waa ku jeesjeesaynaa un marka diinkii danka ma laha diinka ma jecla qofka munaafiq ah marka waa saas mar walba sida muuqata diinkii nin haystuu iska dhigayaa si uu dadku ugu dhex noolaado oo danihiisa adduunye ugu gaaro alla marku wuxuu yidhi wahuwa macahum yani alle dadkii waa uu la jiraa oo sirtoodu kama qarsoona maxaa yeelay alle waxa muuqda iyo waxa qarsoonba waa og yahay marka maciyadaani waa maciyo caam ah waa la jir guud waayo waxaana laga wadaa koobid iyo cilmi marka alle waa u taalacanayaa meel kastay joogaan acmaashoodina waa uu koobayaa alle si kastay isugu dayaan inay wax qariyaan oy khiyaano sameeyaan iyo makri dadka marka waa la khiyaani karaa sababtoo dadku daahirka un bay xukumaan laakiinse alla lama khiyaani karo alla lama dhakri karo alla wuxuu yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum munaafiqiintu alla ayay maaragtay dhakraan oy isku dayaan inay dhakraan allana waa u dhakraaya waa u seetadheeraynayaa ciqaabkiina kuma soo dedejiyo marka khidaaca alleh waa mid maxmuud ah sababtoo booskiisii buu dhacay waana cadaalad alle uu maarata samaynaayo acmaashoodii xumayd yuu munaafiqiinta ku abaalmarinayaa laakiinse dadku inay khiyaano sameeyaan iyo makri iyo dhagar waa wax xun sababtoo xaq darro un bay maaragta makriga iyo dhagarta ku sameeyaan meeshan uu rasuulku yidhi sala alla alay slam ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati yani waa wixii ka haray xikmadii horreysay ee dadka carabkooda maarata lagu soo guuriyo oo aan la nasikhin oo shareecooyinkii nebiyada hore ah maxaa ka mid a idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddaad xishoonaynin waxaad doonta samee daahirka xadiidkani waa in qofkii aan dembiga u aabayeelaynin oo aan dadkana ka xishoonaynin allana ka xishoonaynin wax alla wixii foolxumaa uu samaynaayo maxaa yeelay xishood celiya ma laha qofkii xishoodka waaya wixii xun oo dhan ee uu doono waa uu sameeyaa meeshan uu yidhi fasnac maa shiita waxaa doonta samee waa haydaarin iyo handadaad yani waxaa doonta samee waad arki doontaa cirib dambeedka waxaad samaynayso waxaa kaloo ku jira cayl caynaayo xishood darradii iyo xishood la-aantii sidaa darteed xadiidka saxiixaha waxaa ku jiray aliimaanu bidcun wa situuna shucbatan iimaanku waa dhowr iyo lixdan qaybood aclaaha waxaa ugu sarreeya qowlu laa ilaaha ila allah in lagu dhawaaqo ku xaq lagu caabudo ma jiro allah ma ogi waa kelimaddii tawxiidka ee diinta lagu soo gelaayay wa adnaaha qaybaha iimaanku ka kooban yahay waxaa ugu yar imaatat aladaa can اطariiqi in wixii dhibahaa jidka laga leexiyo waalxayaau shucbat min aliimaani xishoodkuna waa qeyb iimaankii ka mid ah marka xishoodku dadka isagaa ka celiya inay sameeyaan waxaan munaasab ahayn sidaa darteed yuu u noqday qayb ka mida iimaankii waana maaragtay wax wanaagsan xadiid kale waxaa ku jirtay in rasuulku sal l slam uu maqlay nin ka wacdinaya walaalkiis xishoodkii oo maratay war maxaad u xishoonaysaa oo xishood badanidaa iyo wax noocaasoo kale u ku leeyahay dad baa xishoodka u arka moogta inuu doqonnimo iyo waxaas yahay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi rasuulka sal ly slam dachu war faraha ka qaad ninkaa walaalkaa ah ood ka waaninayso xishoodkii ka joog buu yidhi fa ina alxayaa'a laa ya'ti ila bikhayrin xishoodku waxaan khayr ahayn ma keeno bukhaariyo muslim baa wariyey marka xishoodku waa akhlaaq wanaagsan oo alla uu dadka ku abuuray si maaragtay ay uga joogaan wixii aan munaasab ahayn waa qeyb weyn oo qeybihii iimaanka ka mida waana akhlaaq dadkii ka celisa waxyaabihii xumaa iyo dembiyadii iyo foolxumooyinkii haddii qofkii marka xishoodka laga waayo u aabayeeli maayo inuu sameeyo waxa uu doono taasina waa waxaan mar walba aragno bulshooyinkeenna aan ku arkayno qaarkood xishood yaraantaas waxaad arkaysaa isagoon u aabayeelaynin wax la wixii macaasiya uu sameeyo iyo foolxumooyin xataa faaxishadii iska ilaalin maayo ama hadal xun inuu ku hadlo iska ilaalin maayo sida nimanka maaragtay journalistayaasha qaarkood oo maaragtay diintii ka hadlaaya iyagoon diinka waxba ka aqoonin oo culimmadii caynaya wax ka sheegaya xaqiraya iyagoon diinkiina waxba ka fahamsanayn journalistayaasha marka waxaa zamankan maaragtay noocoodii oo kale ah dad fara badan oo awal maaragtay meelay wax ku qoraan iyo aan haysanin ee hadda helay meelay wax ku qoraan iyo meelay ka hadlaan oo la leeyahay maaragtay baraha bulshada xadiidku waxaa ku jira isku tirsiin la isku tirtirsiinaayo in laga akhlaaq yeesho akhlaaqdii xishoodka xishoodka marka midka noocaan oo kale ah waa kii wanaagsanaa laakiin xishoodku haddii uu kuu diido inaad wax barato ama aad cilmi aada u baahnayd culimmada aada weydiiso waxaa la yidhahdaa khajil baa la yidhahdaa ee xishood maaha kaasi waa xun yahay wixii xaqa kaa celiyahay xishoodkii loo baahnaa maaha qofka muslimkaahi marka munaasab uma aha inuu ka khajilo inuu weydiiyo wixii uu u baahan yahay oo cilmigeedu uu u baahan yahay haddii khajalkaasi iyo khajilaaddaas ay ka celiso inuu cilmigii weydiiyo culimmadii taasi waa waa gaboodfal iyo nuqsaan isaga ku jirta culamada qaarkood xadiidkan si kale u fasireen waxay yidhaahdeen haddii waxa aad samaynayso ay yihiin waxaan laga xishoonin dee samee le waa wax fiicane haddiise uu yahay wax laga xishoodo faraha ka qaad sheikhu wuxuu leeyahy marka kamana sii foga macnihii aan hadda kusoo fasirnay xadiidka baabu alxirsi cala almaali waasharaf wuxuu u baab yahay kabiirada iyo dembiga weyn ee ka dhasha xoola ku dadaalid iyo sharaf ku dadaalid qofkii xoolihii uu ku dadaalayey iyo sharaftii iyo magacii uu ku dadaalayey yaa waxay keenaysaa inuu kabaa'ir dhex dabaasho marka dadaalka noocaas oo kalea markuuba halkaa u gaaro isaga laftiisi baa wuxuu noqonaya kabiiro noqonaya xersigu markuu halkaa kula gaaro oo noocaasba uu noqdo oo uusan qofku waxba maaragtay ka waabanaynin oo uusan waxba ka joogaynin oo wax ka celinaya aanay jirin xoola raadiskii oo maarata xaaraantii uusan iska ilaalinaynin sharaftii madaxtinimadiina uu si kasta ku raadinaayo marka waa xirsigaa laftiisa ayaa kabiiro noqonaya can kacbin radia allahu canhu marfuuca kacb waxaa laga wariyey allah ka raali noqde isagoo xadiidku marfuuc yahay oo rasuulka sal l slm laga warinaayo maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii ganamin biafsada laha min xirsi اlmar'i cala almaali waasharafi lidiinihi laba uulay ma jiraan oo baahan oo lagu sii oo lagu sii daayay ari wax ka fasaadin badan ma jiro diinka qofka ku dadaalka lagu dadaalo xoolo iyo sharaf iyo madaxtinimo labadaas yey eeggaa joonee xoolaha lagu sii daayey ariga lagu sii daayey sida ay wax u baabi'iyaan waxaaba ka sii daran sida dadaalka uu qofku ku dadaalayo xoola raadin iyo sharaf raadin ay qofka diinka uga baabi'inayan taasaaba sii daran tirmidi wuxuu yidhi marka xadiidkaasi waa xadiid saxiixa shiikhu wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ku jira caddayn la caddaynaayo dhibka uu u keeno diinka dadaalka uu qofku ku dadaalayo xoolo iyo sharaf iyo madaxtinimo marka ku dadaalka lagu dadaalayo xoolaha iyo sharafta qofka diinkiisa ay dhib u geysataa sababtoo ah xoolihii markuu qofku ku dadaalo waxay ku xambaaraysaa kasab xaaraanah inuu si xilla waxu raadiyo oo ribadii aanu ka waabanin oo qamaarkii aanu iska ilaalinin oo khiyaanadii aanu iska ilaalinin oo xatooyadii aanu iska ilaalinin oo dhicii aanu iska ilaalinin iyo wax kasta oo xumaanahoo dadku ay xoolaha ku raadiyaan marka jacaylkii xoolaha uu jeclaa yaa qofka wuxuu ku ximbaarayaa kasab xaaraan ah ee macnaheedu maaha xoolaha ha jeclaanin maaha waa wax iska caadi ah oo alla dadka ku abuuray watuxibuuna almaala xuban jamaa yaa alla u yidhi xoolihina waad jeceshihiin jacayl aada u daran aayad kalan alla wuxuu yidhi wa inahu insaankii lixubi alkhayri lashadiid xoolaha jacaylkooda waa ku daran yahay khayrka marka aayaddaa ay sheegayso waa maalkii laakiin waxa hadda laga hadlayo waa maxay waa xoolo jacayl kugu xambaaraaya inaada xaaraanta iska ilaalinin kaasaa marka xaaraan ah oo kabiiro noqonaya alla wuxuu yidhi wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi xoolihii bay bixiyeen dadkii la ammaanayey xoolihii bay maaragtay sadaqaysanayaan oo waxbay la baxaayaan calaa xubbihi iyagoo maaragtay ku sugan jacayl ay xoolaha jecel yihiin aayad kale allu wuxuu yihi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun birigii samafalkii ma gaartaan ilaa aad wax ka bixisaan wixi aad jeceshihiin marka xoolihii in la jecel yahay yaa alla uu sheegaya marka dadku xoolaha waa wada jecel yihiin laakiin xoolo jacaylku laakiin xoolo jacaylku hadduu xaddiisii ka baxo oo qofki uu ku xambaaro inaan u aaba yeelin sida xooluhu kusoo gelayaan kaas waa midka xaaraanta ah ee diinka dhibaaya sababto qofkaasi amarka alleh maaragtay qaban maayo oo naftiisa ku ku xakamayn maayo iyo wixii la iska reebay oo xaaraanta ahaa naftiisa xakamayn maayaan ee xoolihii wuxuu ka soo qaataa ama ka kasbadaa jid kastaba suu doona iska ahaadee sharaftii madaxtinimadiina dadku way jecel yihiin laakiin iyaduna haddii ay xaddeeda ka baxdo oo qofka sharaf jacaylka iyo madaxtinimo jacaylku ay la gaarto inuu dadkii ku xadgudbo oo uu isweynaysiiyo oo uu dadki dulmiyo si uu sharaftaa iyo madaxtinimada u gaaro oo uu dadkii laynaayo oo dhiiggooda banaysanaayo waa taas midda maarata qofka diinkiisii dhibaysa wax walba marka xuduud bay leeyihiin oo ay tahay inaanay dhaafin xadiidka kacab waxaa ku jira tusaale uu rasuulku sal l slama u yeelay khatarta ku dadaalka lagu dadaalo xoolaha iyo sharafta iyo madaxtinimo doonka ay leedahay oo wuxuu ku shabahay qofka maaragtay ku dadaala xoola aruurinta iyo madaxtinimo raadiska wuxuu ku shabahay laba uuley ama laba yey oo baahan oo ari ka helay meel xero ah haddii labadaa yey ay helaan xoolahaas siday u baabi'inayaan qof walba waa fahmi karaa waxay ka reebayaan ma laha marka wuxuu ku shabahay rasuulku sal alla ly slama xoolo jacaylkii iyo sharaf ku dadaalkii laba yey oo xero maaragtay ari u dhacay haddii marka qofka ay ku kulmaan xoolo jacaylkii iyo sharaf jacaylkii waxaa ku kulmay dhexdiisa laba yey oo diinkiisii baabi'inaya oo aan waxba ka soo reebaynin sida ay arigaba u baabi'inayaan bal ka waran laba yey oo lagu sii daayey xero oodan oo ari ka buuxo lagu sii daayo maxay samaynayaan xoolaha way baabi'inayaan waa tusaale marka aad u cajiib badan oo rasuulku sal l slam uu yeelay oo uu ku caddaynaayo khatarta ay leedahay dadaalka qofku uu ku dadaalaayo xoolo inuu helo ama sharaf uu helo iyo maaragtay ka badbadinta uu arrinkaa ka badbadinayo isagoon u aaba yeelaynin xaggee waxaasu ka soo galeen xagguu ka kasbaday xoolihii iyo sharaftii qofku marka aan waxba is ilaalinin qofkaasi diinkiisi buu halaagay sida yaydaasi ay arigaas u baabi'iso haddii ay furso u hesho waxaa marka la islaga digayaa xoolo jacaylkii kugu xambaarayay damaca siyaadada ah iyo aabayeel la-aanta oo qofku aanu dambi ka lahayn meesha uu xoolaha ka soo qaadanayo iyo inuu ku talax tago jacaylka uu jecel yahay madaxtinimada iyo inuu kor u kaco oo maaragtay magac uu yeesho taasoo qofkii ku xambaaraysa kibir iyo dadki inuu dulmiyo oo ku xadgudbo qofka muslimka ahi waa mutawaadic alla ayuu maarata isu dulleeyaa dadkana waa u naxariistaa haddii wax sharafa alla uu siiyo ama madaxtinimo uu helo wuxuu u adeegsadaa inuu dadki ugu adeego una naxariisto hadduu saa yeeli waayo wuxuu noqdaa sidii yeydii maaragtay ariga lagu sii daayey oo kale sidoo kale in qofku ku talax tago xoolo jacaylkii waxay ku xambaaraysaa inuu xoolihii ka ka keeno meel kasta isagoon fiirinaynin xalaali xaaraan dadka badankooduna dhaqankooda waa saas buu leeyahy sheikhu oo xoola raadintii ay ku dadaalaan buu leeyahy siday xoolaha u badsan lahaayeen iyagoon fiirinaynin axkaamta sharciga ahayd ee maaragtay xiriir kala lahayd marka wax la kala iibsanaayo iyo sida xoolaha lagu kasbado waxaa dhici karta inay marka ribo isaga dhacaan amase laaluushii wax noocaas oo kale ah ay bixiyaan ama khiyaano iyo khadiicad ay sameeyaan iyo unjidad xun oo maaragtay laablaaba oo ay rabaan in dadka xuquuqdoodii ku duudsiyaanoo ay ku cunaan waxaaba ka sii daran markaad xukunkii sharcigaha u caddayso oo aad tiraa war waxaani ma bannaana ay ku leeyihiin dadka dhan waxaa waa sameeyaa adiga laakiin mutashadidaa tahay maxaad nooga celinaysaa waxaan saasay ku leeyihiin baabu lhalaci waljubn kan wuxuu u baab yahay sabar yaraantii iyo degdeg qofku inuu maaragtay u argagaxo marka wax dhib uu soo gaaraan marka uu khayr helana uu maaragtay wax bixin waayo dhaqsaba iyo waljubni fulaynimada waa laba kabiiro marka iyo wa qowli llahi tacaala allah qowlkiisa uu yidhi ina alinsaana khuliqa haluuca insaankii yani jinsul insaan baa laga wadaa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen may gaalkii baa laga wadaa khuliqa waa la abuuray haluucan isagoo ah mid maaragtay dadaal badan oo adduunyo ku dadaal badan oo sabar yar idaa masahu sharu haddii wax dhibu ay taabtaan oo faqri xoolo la-aan iyo xanuun iyo wax noocaas oo kale ay taabtaan ama wax uu jeclaa u waayo oo xoole iyo wax noocaas oo kalea ay ka tagaan ama awlaad iyo wax noocaas oo kalea jazuucan waa mid maaragtay argagixiisu uu badan yahay oo aan sabraynin wixii alla xukumayna aan ku raali noqonaynin wa idaa masahu lkhayru haddii khayr uu taabtana oo alla wax siiyo manuucan waxaa la abuuray isagoo maaragtay diidid badan wax bixin maayo wixii alla uu siiyey wax ka bixin maayo ila almusaliina ayaa laga soo reebay kuwa maaragtay salaadda ku dadaala maogiyi kuwaasu marka dhaqankaa xun malaha tilmaamo kalena waa la sheegay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slm qaala inuu yihi sharu ma fi rajuli shuxun haalicun wa jubnun khaalicun qofka waxa ku jira waxaa ugu shar badan bakhaylnimada xeel dheer oo wadata argagax iyo cabsida daran ee maaragtay u eg inay qalbigii ka soo rujunayso meeshii uu ku yaalla rawaahu abu daawuuda bisanadin jayid abu daawuud baa weriyey xadiidka sanad jayida oo wanaagsan buuna ku weriyey macnaa waa sugan yahay waa xadiidkaasu shiikhu wuxuu leeyahay alla wuxuu sheegay waxaan halaca ah oo argagaxaan maaragtay degdegaaya ah ina alinsaana khuliqa haluuca ee alla uu yidhi macnaa waa mid argagax badan oo aan sabraynin wixii balaa oo ku dhaca u sabri maayo marka insaanka jinsigiisi baa laga wadaa marka qaar baa baladaas maaragtay haystaan qaarna waa ka roon yihiin waay macnuhu haluuci marka waxaa lagu fasiraba labada aayadooda ka dambaysa idaa masahu sharu jazuucan wa idaa masahu lkhayru manuuca haddii marka dhib uu soo gaaro oo faqri iyo xanuun iyo wax noocaas o kale ay soo gaaraan waa uu argagaxaa ma sabro qadihii iyo qadartiina maaragtay kuma qanco haddii nicmo uu helo iyo khayrna alla dartii waxuma bixiyo marka waa laba dabeeco oo aada u xun waa laba dabeeco oo aada u xun tan koowaad waa maxay haddii qofka dhib uu taabtana waa argagaxaa oo qalbigiis maaragtay waa ka kacaa meeshuu uu joogay mana dareensan qofku in waxa waxaasi ugu dhacaayaan ay tahay dunuub uu la yimid alla wuxuu yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wixii idinku dhaca oo musiibo ah waa waxadda gacmihiinu ay kasbadeen qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah marka dhibku uu ku dhaco inuu naftiisa xisaabiyo oo uu alla u toobad keeno oo uu ajir ka raadsado musiibadaa ku dhacday dambi dhaaf buu ka helayaa markaa tan labaadna waa maxay haddii nicmo uu helo waa ku bakhaylaa oo xaqii alla ku lahaa ma bixiyo waxaana waajib ahayd haddii maaragtay alla uu nicmo uu siiyo inuu alle uga mahadnaqo nicmadaas oo dadkii baahnaa uu wixii alle uu siiyo wax ka siiyo si alle ugu barakeeyo xoolihiisa adduunya aakhiraba oo markuu xoolaha alla dartii ula baxo ajir buu ka helaa sida dadku ee adduunyada maaragtay istihmaar waxa la yidhaha u samaystaan ee investment iyo oo maaragtay dhul iyo ay u gelinayaan iyo guryo iyo wax noocaas oo kale ah muxuu qofku marka istihmaar iyo investment uu samayn layahay aakhiradii ile guryo aada u qiimo badanoo waaweyn iyo beero waaweyn yaa jannadii laga helaaye oo ka khayr badan waxaa dunyada ku jira maxaa marka aakhiro loo iloobayaa marka qofka muslimkaa lama laha xoolahaado dhan wada bixi lama laha ee waxaa looga baahan yahay inuu sadaqaysto oo xoolihii wax ka mid a alla dartii ula baxo oo aanu xoolihiisa kulli adduunye uun keliya maaragtay ku bixinin ee qayb ka mid a oo inuu aakhiro ula baxo dadku waxaa u diidaaya inay khayrkii ka qayb qaataan oo ay maarata masaakiintii wax siiyaan waa faqri ay ka baqaayaan baqiddaa marka faqriga laga baqaayo dee waa jaahilnimo alle jaahil laga yahay waay oo aan ballanqaadkii alle lagu kalsoonayn qofkii laakiin hubsada inuu alle yahay midka wax arsuqa oo wax bixiya alla unbuu ku kalsoonaadaa waxaa laga soo reebay insaankaas haluuca ah kuwa dukada marka qofka dukada ee salaaddiisa ku dadaala labadaas dabeecee xunxun maaragtay waa uu ka nabad galaa sababtoo ah salaadda alle wuxuu ku sheegay inay xumida iyo munkarka dadka ka reebto ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar sidoo kale salaaddu waxay qofka ugu kaalmaysaa inuu u adkaysto dhibaatooyinka iyo musiibooyinka qofka ku dhacaaya yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa yaa alla uu yidhi mu'miniinay waxaad kaalmaysataan sabarkii iyo salaaddii kaalmaysta waxa uu qofku marka samaynaayo ee camala salaaddii waa u khayr badan marka dadkii dukanaya waxaa laga soo reebay dadka argagaxa iyagu marka noocaas maaha la yidhi marka musiibo ay ku dhacdo ama dhibaata ay ku dhacdo dadka argagaxa maaha haddii nicmo helaanna dadka wax diida maaha ee haddii dhib uu ku dhacana way sabraan haddii ay nicmo iyo khayr helaanna allay uga mahad celiyaan sababta salaaddii baa taa faraysa oo kugu kaalmaynaysa waana faa'iidooyinka waaweyn ee salaadda laga helo xadiidka abu hurayrana waxaa ku jira in rasuulku sal slm uu yidhi sharu maa fi rajuli shuxun haalicun wa jubnun khaalicun shuxa waxaa laga wadaa waa bukliga kugu xambaara inaad khayrkii bixin weyso oo zakadii iyo sadaqadii waajibka kugu ahayd lagaa waayo haalicuna waa maxay macnaha waa mid argagax leh waa bakhaylnimo xeel dheer waay macnuhu waxay qofkii ku xambaaraysaa inuu xoolihii ku dadaalo oo markii xoolihii uu waayana uu argagax uu ku dhaco waxaa kaloo lagu fasiray wax kastuu oo helo waa u laqaa wax dharjinaya oo malah markii uu wixii hore ka ka takhallusana wax kaloo cusub buu raadiyaa marka shuuxigu waa bakhaylnimo mamanaan iyo dadaal dheeraado adduunyada lagu dadaalayaa ay la sii jirto marka shuxigaa bukliga ka xun oo ka xeel dheer sababta bukligu waa maxay wixii ay waajibkugu ahayd inaad dhiibto oo xoolihii aad ka bixiso ay ahayd oo aad diiddaa la yidhahdaa shuxiguna waa maxay waxaa soo gelaya xoolihii iyo afcaashii la sameynaya aqwaashii waxaas dhan baa soo gelaya iyo qofku maaragtay diidayaa taasina marka munaasab maaha qofkii maaragtay muslimkaa inay akhlaaq u noqoto meeshan uu yidhi wa jubnun khaalicna jubnigu wuxuu ka soo horjeedaa geesnimada waa sidii qofkii inuu ka cabsado oo kale inuu jidka alle ku jihaado marka jihaadku uu waajib noqdo oo muslimku ay u baahdaan oo shuruuddiisina ay maarata dhamaystiran tahay yuu jihaadkii ka cabsanayaa dilkii uu aada uga cabsanayaa mushkilada haystaa waa taas ama dhaawac buu ka baqayaa taasi marka waa fulaynimo khaalicuna waa maxay waa fulaynimo aada u xeel dheer oo waxaad moodaa in qalbigiisii cabsida iyo argagaxa darteed uu meeshuu ku jira uu ka soo dhaqaaqaayo marka waa taagdaradii qalbiga gelaysay waayo jubnigu munaafiqiintana waxaa lagu yaqaanaa ee maaragtay diidan jihaadka ile adduunyay ku dadaalaan iyagoo aakhirana dan kama leh maogta oo inay iska noolaadaanay jecel yihiin alla isagoo ka hadlaaya nimankii munaafiqiinta ahaa ee qalbigooda uu xanuunsanaa oo qalbigooda uu jiranayo marka jihaadka la sheego yo alla wuxuu yidhi faidaa unzilat suuratu muxkamatun haddii lasoo dejiyo suurad muxkam ah oo ay waajib tahay in lagu camal falo wadukira fiiha alqitaalu dagaalna la sheego oo laisku waajibiyo ra'ayta waxaad arkaysaa aladiina fii quluubihim maradun kuwa qalbigooda jiradu ay ku jirto yanduruuna ilayka iyagoo ku fiirinaya adiga nadara almaqshiyi calayhi min almowti sida qofkii geeri ka cabsashadeed iyo nacib uu geerida naciba darteed maaragtay lamiir daboolay marka wuxuu shabahaa qof maaratay sakaraatulmowtkii ku jiro oo kale oo indhihiisa ay gagadoomayaan xanuunka haya darteed jihaadka sheegidiisii yaa qalbigiisa meesha ka saaray oo wax ka soo dhaqaaqay meeshiisii ka dhigay marka waa qof maaragtay suuxayo oo kale sakaraadkii hayo oo kale waa qof suuxayo oo kale sakaraadkii hayo dartii marka in jihaad la sheegaba ma rabyo oo wuxuu jecel yahay inuu adduunka iska joogo de adduunkana weligii lagu baaqi noqon maayo qofku waa un dhimanayaa un ama ha ku dhinto dagaalkii muslimka iyo gaaladu ay dagaalamayeen oo xaqa ahaa ama si kaleba ha u dhintee lagama badbaadayo geerida marka sooma fiicna in jidka alla lagu dhinto qofkii jidka alla ku dhintaahay wuxuu gaaraa nolol daa'imuu gaaraa laakiin jihaadku waa inuu jihaad xaqa u yahay maaha muslimkii la leynaayo maaha oo jihaadka lagu magacaabayo alla wuxuu yidhi walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun ha u malaynin kuwii alla jidkiisa lagu dilay kuwa dhintay ha u malaynin ee waa nool yihiin alla agtiisa yaa lagu arsuqaa way nool yihiin laakiin noloshooda xaqiiqadeeda annagu dhab ahaan uma ogin sababtoo barzakh bay ku jiraan qofku markuu alla dartii u dhinto jihaadka uu ku dhinto waa qof nool laakiin noloshii adduunyada axkaamteedii ma laha sidaa darteed abubakr sidiiq wuxuu yidhi exris cala almowti tuuhab laka alxayaatu geeridii ku dadaal noloshii ha lagu hibeeye haddii cadowgaada aadaba iska dhicinaynin dee maaragtay noloshaadii oo dhan way baaba'aysaa laakiin haddii aad maaragtay difaacii diintaada iyo maaragtay dalkaadii aada ku dadaalayso nolol baad helaysaa markaa qofkii alla dartii wax uga tagana alla wax ka khayr badan yuu ka ciwad siiyaa walimuslimin can jaabirin radia allahu canhu marfuuca muslim wuxuu leeyahay oo u wariye saxiixiisu ku wariyey jaabir ibn cabdillah uu ka wariyey isagoo marfuuc oo rasulka sal slm laga warinaayo itaquu shuxa faina ashuxa ahlaka man kana qablakum xamalahum alaa an safakuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum waxaan shuxiga la yidhaahdo ee bakhaylnimada xeesha dheer ah iska ilaaliya maxaa yeelay shuxigaasu wuxuu halaagay dadka idinka horreeya idinka wuxuu ku xambaaray inay dhiiggoodii daadiyaan oo wixii xaaraanta ahaana ay xalaashadaan marka xadiidkan wuxuu rasuulku sal slam ka digayaa shuxigii oo ah bakhaylnimada teedi u darayd sababta qofkii wuxuu ku xambaarayaa shuxigaasu wixii u haystay inuu bixin waayo wixii dad kale ay haysteenna uu damco shuxiga iyo bukhliga marka taasaa udhexaysa bukhligu waa maxay qofku wuxuu haystay inuu diido shuxigu waa maxay waa inuu maaragtay gaaraa qofkii heer uu iska dhaaf inuu wax bixiye dadkii kale waxay haysteen u hanqal taago ahlaka man kaana qablakum shuxigii wuxuu halaagay dadkii idinka horreeyey ummadii idinka horreeyey uu halaagay suu halaagay xoolo jeclidii iyo shuxigii baa wuxuu ku xambaaray inay dhiiggoodi daadiyaan oo xaaraantina ay xalaashadaan wax xoolo raadin uun yaa taa ku qasabtay qofku waxaa dhici karta qofkii qaraabadiisa aha ama qofkii muslimka aha walaalkiisa aha inuu dilo sababta qofkii shaxiixa ahaa oo shuxiga lagu ebteleeyey waxa uu haystaa kuma filla wuxuu u hanqaltaagayaa wax dadka kale ay haystaan iyo xoolahooda waxaana dhici karta inuu xeeladay isticmaalo sidii yuhuud isticmaali jirtay markii alla uu ka xarimay maaragtay baruurtii iyo inay cunaan iyo marka baruurtii bay maaragtay shiileenoo ay subag ka dhigeen markaasay iibiyeen meel kastoo marka ay xoole ka helayaan iyo dariiqo kastoo xoole ay ku helayaan way xalaashadeen ribadii waa xalaashadeen laaluushkii waa xalaashadeen qamaarkii waa xalaashadeen ummadii hore marka tilmaantoosaasay aan jirta yahuudi oo kale sababtoo xoolaha meeshay kasoo ka soo qaadanayaan uma aaba yeelaan ilaahay haddana yahuudi waa noocaas xoola aruurinta iyo maarata bakhaylnimada waa lagu yaqaanaa rasuulkuna sal ly slm waa uu nooga digay dariiqaas wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online